ardaydan oo tiradii diirasa boqol afartan iyo afar waana baratay culum shardubanyo weyba ku qalan jibeen jaamacadda gaalkacaya ee g u walibana munaasabada ku qeybgalay aqoon-yahana maamulka degmada baaxda walbarashada ulamo waalidiin maamulka iyo macalimiinta arday iyo marti sharaf kala ankoreen ujeedka munaasabada iyo waliba faahfaahinka b rofesor cabdiqaadir maxamed alihi wasaxbihi wasalim maanta oo kale bisha tobnaad tobankeeda iyo toban daqiiqo toban ilbiriqsi ayay ahayd maalintii lagu dhawaaqay ardadii u horraysay ee jaamacadda soo gasha toban toban toban toban dhanka kale hana ku mid ee martadii ku qayb galay munaasabadda iyo dhammaan ardaydan ka hambaleeyeen dadaalkiio geliyeen walbarashadiio oo kala bartay fildiyo kala duwan inay maanta halkan ku qalinjabinayaan kala qalinjabinayaan jaamacadda gaalkacyo oo ka mid a jaamacadaha ahliga ahaa ee ka hirgelay kanahana qaaday burburkii kadib dalka soomaaliya jaamacadda gaalkacyo runtii sidii lo hore loo sheegay waxay ka mid tahay jaamacadaha dalka ugu horreeyo waxay xubno badan ka tahay midowda jaamacadaha soomaaliyeed daladda somalilan jaamacadaha geeska afrika iyo xiriiro fara badan
intii magaranaysaa aa hadlin dabcan wasiirku inuu hadlaan rajaynaya laakiin waxaan idiin sheegayaa qorshihii waxbarashada ee arrinaan ku hormarino hoogaa waa yara hinaasnay haddaayo markii lasoo bandhigayay kulliyadaha quruxda badan leh ee magaranaysaa maanta qalin jebinaya waa yara hinaasnay waxaan is dhahnay kulliyadda waxbarashada education faculty of education waxay ardada u yar yihiin ee ka qalin jebinaysaa maanta waa isweydiin ma ahan in la necab yahay ma ahan inaan shaqo lagu helin ma ahan inaysan ahmiyad noo lahayn ma ahan in waxna bara aan weynay intaasoo dhan ma ahan marka waxaan u baahan nahay horta meeshaa fobkaas inaan saarno oo aan ku mitidno waddankan isbeddelkiisa waxaa ka imaan kartaa waxbarasha dhammaan jiyuna hambali aan leeyahay waxaan kaloo rabaa inaan u hambaliyo tiimka quruxda badan ee hortayda fadhiya gabdhaha iyo wiilasha hooyooyin iyo habar yaro soo dhowaada dalkiinna iyo dadkiinna intii wakhti laydinku soo bixiyey inaad toban ujibaarkeed bixisaana laydinka rabaa si gaara waxaan u hambalyaynayaa waalidiinta hooyooyinka ugu horreeyaan mar kale waxaan u mahad celinayaa hooyooyinka aan ogahay anigoo hooyo ah inay dhammaantood booskii aabbe iyo booskii adeer iyo booskii abuulan inay qaateen oo heerkan ardaydan inta badan boqolkiiba inay soo gaarsiiyeen sagaashan iyo shan ka mid a hooyooyinka hambalyaan leeya waa in loo sabciyaa horta hooyooyinka
guud iyo wasiiru dowlaha ayaga hawshaas nooga wakiila anigu waxaan rabaa maadaama aan reer mudug badan maanta halkan joogaan inooga faa'iidaysto fursaddan waxaan rabaa inaa idhaahdo ardayda qalin jebinaysa ee boqol iyo afartanka ka badan iyo waalidiinta kale iyo ardayda kaleo halkan fadhisa waxbarashadeenna iyo qalin jebinteennu waxba tari mayso inta wiil iyo gabar walaalkeena oo aan waxba baran ay guriga joogaan waa garan kartaan lix sano iyo ka badan ama isleenahay dhowr bilood oo wehelisa ayaa waxaan soo hami qabnay anoo ku hadlaya afka dhammaan ardada boqol iyo kontonka ama laba boqol arday ku dhow runtii waxaan rabaa marka koowaad iyo marka labaad runtii farxad gaara waxaan noohay maanta ku dhowaad shan boqol oo qof horteeda ay jaamacaddu iyo dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee markhaati ka ahaadaan waxaan soo wadnay lixdaas sano ardaydu waliba qayb kunagada doonadna ardaydu iyo waliba qayb kunagada doonana macalimiinta iyo maamulka jaamacado iyo iskuulada ah magaalada gaalkacya